Waabaa waxaa jira laba nin oo la kala odhan jiray Guuleed iyo Geedi. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Guuleed iyo Geedi go'aansadeen inay u safraan deegaan kale. Mid walba waxa uu diyaarsaday sahaydiisii safarka. Subaxii dambena markii ay cabbaar socdeen oo ay duhurkii gaartay ayaa uu Geedi ku yidhi saaxiibkii, Guuleedow keen, marka hore aan sahaydaada wada cunne, aniga taydana marka dambe ayaan wada cuni doonnaaye. Guuleed sahaydiisii ayaa maalintii hore la wada cunay. Maalintii xigtay ayaa Guuleed waxa uu Geedi ku yidhi, Geediyow waa taa oo sahaydaydii dhammaataye, keen aan sahaydaada wada cunne. Geedi waa uu iska dhiga marmarye hadalka saaxiibkii Guuleed, waxa uuna ku yidhi, Saaxiib harraad baa ina hayee horta aanu biyo raadsanno, markaas ayaan sahaydayda wada cuni doonnaa.